Tartanka kubadda cagta xaafadaha magaalada Kismaayo iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa lagu soo gabagabeeyey garoonka kubadda cagta degmada Kismaayo. Xiritaanka tartanka ayaa waxaa ka soo qayb galay bahda isboortiska magaalada Kismaayo, ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. Cabdirashiid Cabdiraxmaan Caamir, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Jubbaland ayaa ka warramaya ahmiyadda ciyaaraha ay u leeyihiin bulshada.
Cayaarahan faa'iidooyin badan ay leeyihiin. Waxaa isku bartay dhalinyarada, waxaa la isugu keenay xaafado oo dhan. muhiimad weyn ay leeyihiin cayaaraha maanta cayaartii meeshan ka dhacday waa cayaar taariikhda gashay najiib bara salaad guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada kismaayo ayaa sheegay in ciyaaraha yihiin isdhexgal bulsho ciyaaruhu waa isdhexgalka bulshada xaqiiqatan marka laga hadlaayo waxaan rabaa googoyn way guulaysatay waxaan u rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa dambe in kooxo kale aan ku soo biirino tartankaana intaan u ka ballaarta xaqiiqatan marka laga hadlaayo saa aan filaynay xamaasadda intii way ka sii badan tahay waxaan ku qabannay siddeed kooxood waxaan rajaynaynaa inuu ka sii bato ka xaafad ahaan iyo ka degmo ahaan in badan inaan qabanno sanadka dambe waxaan rajaynaynaa in degmo tuulooyinka aan u wada qaybin hadduu ilaa yidhaahdo gabagabada tartanka ayaa waxaa isku arkay ciyaaryahano ka kala socda xaafadda calanley iyo deegaanka goobweyn waxaana koobka ku guulaystay kooxdii ka socotay goobweyn